dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta dalka dibaddiisa u dirtay saraakiil iyo kormeeryaal ka tirsan qeybaha kala duwan ee ciidanka booliiska soomaaliyeed saraakiishan ayaa dalka dibaddiisa u aadiya aqoon kororsi ku aadan sare u qaadidda xirfadaha booliiska saraakiisha iyo kormeerayaasha ayaana u kala baxaya wadamada masar serbiya iyo shiinaha gaashaale axmed maxamed taliyaha hoggaanka qorshaha iyo tababarada ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarkan
dhammaan saraakiisha taliya halkaan kaa hor muuqda saakayto waxaan maraynaya waa markii ugu horreysay oo tiro intan leeg hal mar bil gudaheed ay bannaanka ugu baxayaan iyada oo ay runtii ay horey noogu maqnaayeen boqol iyo kow qof ay bannaanka noogu maqnaayeen haddana tiro intan leeg inay ka baxdo runtii waa markii ugu horreysay taliye ka gudanayna waajibaadkii waddamadii badnaa oo xidhiirka aad adoo hormuudno aad samaysay waxaanu diraynaa taliya tiradii ugu badnayd saaka oan u kala dirayno yurub iyo aasiya iyo africa ay u kala baxayaan taliye tusaale ahaan waddanka china oo kaleeto haddaan ku bilaabo waxaa noogu bixi doonaa labaatan qofood baa noogu baxaysa masar afar iyo labaatan qofaad noogu baxaysa serbiya shan iyo labaatan qofaad noogu baxaysa iyo macallimiin aan ugu diri doonno oo shan iyo toban qof ah aan u diri doonno meesha la yidhaaho masar culuum kala duwan oo la xidhiidha cilmiga booliiska si kastaba tababarkan dalka dibaddiisa ah ee loo diray ciidamada ayaa kaalin wanaagsan ka qaadanayo aqoonta ciidamada booliiska soomaaliyeed